walahi sheekh ribowde baladiisa la tartamay majority oo ku soo baxay dee war wax laga hadloo kale waa iska yar yihiin ma jirto waa wixii looga daba hadlaana waa jaqjaq aniga saa ila tahay haye
gadoorashada aniga waxay ila tahay si u dhacday waa dhegeystay aniga waa fiirsanahaye inay sax tahay bay ila tahay
waa gartay marka maadaama doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhammaatay oo la doortay brofesor jawaari afar sanana uu guddoomiyaha baarlamaanka soo ahaa oo raggii la shaqeeyey oo muddo badan ay isu dhowaayeenna aad ka mid tahay maxay kula tahay hadda jawaari xilkaasi iyo mas-uuliyaddii uu soo gutay afartii sane ee lasoo dhaafay maxaad ka aaminsan tahay shaqadii uu qabtay hadda adiga aad la socoto
wallahi yaro jawaari runtii shaqada waana fiicnaa inkastoo khaladaad badan oo aad u fara badan sanadkii ugu dambeeyey sameeyey arrintii madasha iyo waxyaalo kaleo dhan oo abus oo aan runtii la qaadan karin aan isleeyahay isagoo og buuba sameeyey haddana dee maanta meel looga laabtaa ma jirto inaan lacaysamaana waxay sanaysaa ma jirto
waa tahay bal maxaa laga xasuustaa adoo mahadsan xaafa arrintay khaladaadkii aad sheegtay arrintii m arrintii madasha ugu weynayd waxaa ku xigtay tii oo mooshinka xasan sheekh waxyaalo badan oo dabamaray ku sameeyey way jirtay laakiin dee taas hadda ka hadalkeeda wax macnaha samayn mayse allaha asturo shaqada sida fiican allaha ugu aadiyaan leenaade wax kale ma oran lahaye waa tahay waxaa hadda aad la isu weydiinayaa arrinta ee shirkaddii favori ee aad horay go-aan uga gaarteen oo idinkoo diiday haddana shaqadeeda ay socotay arrintaa maxaad ka aaminsan tihiin arrintaas inay sharci darro tahay labada dandakadiyo taasba baarlamaanku waa diiday jawaarina waxba kama qaban waa maaragtay musiibooyinka dalku dhacay ka mid tahay wax kaloo meesha yaallaa malaha waa gartay hadda xildhibaanada cusub oo hadda jira maadaama raggii ka horreeyay aad ka mid tahay oo xogogaalna aad u ahayd dhacdooyinkii dalka ka dhacay sidee baad is leedahay way uga hortegi karaan haddii ay arkaan qodobo sharci darro ah oo dowladda lagu hogaaminayo
dadka cusub dee waa banaadam waana soomaali wixii jirana waa og yihiin qof fiican oo ay isleeyihiin waa qof aaminahoo ummadda wax u talaya ha doortee hadday caadifadiiyo laaluushii ku kacaanna dee waa say ahaan jirtay wax dhibaata waa waa waa dhibaato dalkuna hoos buu u laabanayaa meel daran buuna aadayaa waa meel laga soo qabtaana oo aad dhibaato xildhibaanada dhalinyaro cusub ayaa ku jirta sidee uga hortegi karaan hadday arkaan qodobo sharci darraa oo dowladda ku kacayso
wallahi taa dadku waa dad dhalinyaro u badan weeye dhalinyarana runtii khibrad ma lahaa laakiin ilaahay tawfiiqda waafajiyaan leh